waxaana kala jeclay maanta inaan ka baahino ee, shir ballaaran oo bisha afar iyo tobankeedii bishan lixaad lagu qabtay ee, gobolka togdheer maga- magaalo madaxdiisa ee, burco shirkaasoo ay ahayd ee, xoojinta nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada iyo kaalinta ay ku leeyihiin madax dhaqameedku nabadda dalka shirkaas oo ay ka soo qayb galeen ee gobollo fara badan oo ay ka mid yihiin gobollada ee, sool sanaag salaad oodweyne togdheer saaxil iyo gebi isla shirkan oo kalena hore lagu qabtay magaalo madaxda gobolka awdal ee boorama oo ay gobollada inta hadha iyaguna ka soo qayb galeen laganala hadlayay sii xoojinta nabadda somalilan iyo sidii diidbada loogu aasi lahaa iyo waxyaabaha ka hor iman kara sidii loogu horqaadi lahaa Ee, falanqeyn dheer ka bacdi oo runtii shirkaa laysugu yimid ee, cuqaasha salaadiinta ee, ururada bulshada oo laga soo wada xulay dhammaan gobollada waxaa ka soo baxay go-aamo wax ku oola kadib markii dood dheer laga galay ee, qodobada la isla qaatay ee, in dalka laga fuliyo si ammaanka loo adkeeyo dhidibka loogu aaso waxaa ka mid a kow qodobka koowaad in dadka wax dilay ee aan lagu heshiin in diyo la kala qaato la mariyo qisaasta sharciga ah ayaa kow ah qodobada la isla qaatay laba in la fuliyo go-aamada garsoorka iyo maxkamadaha ee fulinta sugaya ee taagan maanta saddex in aan garab la siin dembiilaha wax dila ee caadaystay inuu markuu waxyeeleeyo qof islaama dabeedna uu beel dabada geliyo ayaa waxaa lagu heshay inaan dembiilaha wax gacanoo la siiyaa jirin lana qarinin qodobka kale in cid kasta oo hub kala tim hub hub kala hor timaada ciidamada amniga iyagoo fulinaya howlgal sharci ah ee ku waxyeelooba ama ku dhinta inaanu haba yaraatee wax magdhow ah aan lahayn cid loo raacayaana aanay jirin waxyeelada soo gaadhay dembiilaha hubaysan shan in ciddii gacan siisa gacan ku dhiglaha ama dembiilaha iyo cid kasta oo sharciga ka hor timaada uu la mid yahay ruuxii faldembiyeedka geystay shantaa qodob waa shantii la isku raacay isla markaa eh, waxaa raaca soo jeedin ay soo jeediyeen madaxda dhaqanka iyo kaleebalayaashu ee shirweynaha ka qayb galay Eh, waxaana laga gaaray go-aamada hoos kusoo qoran iyagana in la dardargeliyo sugidda ammaanka iyo waxqabadka iyo baahiyaha ka jira gobollada bari sool iyo sanaag laba in la tayeeyo tababarna la siiyo ciidamada amniga si loo helo cadaalad sugan iyo ciidan tayaale saddex in lagu fuliyo gacanku-dhiilayaasha ku xukuman dilka ee ku xidhan ma- ee muxuu ahay jeelasha ee arrimahoodu dhammaadeen ee, si taasoo wax weyn ka taraysa amniga oo ilaahay yidhi inna fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab taana waxaa la soo jeediyey oo laisla qaatay in ninkii dembiilaha ah ee dadkii muxuu ahayey uu wax ka dilay ama ehelkii dembiiluhu uu ay ku heshiiyeyna waa halkeeda kiise lagu heshiiyey inaan mag laga qaadan ee la dilo in aanu noqon nin muxuu ahayey iskaga jira xabsiyada ee uu qisaastii ilahay ee, lagu qisaaso uu jideeyey ayaa taana la isla qaatay Ee, waxaana runtii halkan aan jeclan uga soo jeediyo mahad ballaaran iyo bogaadin bulshada reer somalilan ee, waxgarad iyo cuqaal salaadiin ganacsato dhammaantood sida qiimaha badan ee ay go-aamadan noola qaateen ee ay ugu raaliga ahaayeen ee ay dalkooda ugu soo jeedaan iyo siday nabadooda uga shaqeeyaan ummadda reer somaliland dalkooda uga shaqeeyaan aada iyo aad baan jecel inaan mahad ugu celiyo